horta walaal waxa weeyaan muddo badan ayaa eritrea lagu eedeynayay inay micnaha saacideyso ama ama ay caawiso ururada yani hubeysan ee kasoo horjeeda soomaaliya sida al-shabaab iyo wax lamida maaragtay iyo ururadan kaleo micnaha runtaan hubeysanankaba waxay noqotay eritrea meesha keliya ay mucaaradka soomaalidu ku shiraan ay isugu tagaan oo micnaha yani dowladda mana halkaas micnaha runtii ay ka dhibaateeyaan marka taas hadda way dhamaanaysaa maxaa yeelay haddii dalabada xiriir ay caadi kusoo noqoto haddii micnaha yani yani yani safaaradihii manaha dib dib ay usoo noqdaan oo xiriirkii manaha udhexeeya eritrea iyo soomaaliya dib usoo noqdo waxaasoo mucaarab hadda imanka way yeeranayaan taa mid weyaan midda kale waxa weyaan labadan wadan waxaa ka dhexeeya xiriir taariikhi a ka dhexeeya xiriirka taariikhiga waxa weeyaan soomaaliya intay safarnimada qaadan wadanka eritrea eritrea inta badan waxa sadig waxay ahayd soomaaliya sallig u ahayd xataa ninkan isayas waki naftikiisa soo jabhadaynayo soomaaliya joogi jiray marka waa wadan micnaha runtii abaal badan ku leh oo runtii yani xorriyad iyo micnaha eritrea inta badan micnaha qayb weyn kuleh soomaalida qayb weyn kuleh qayb weynba kuleh soomaalida marka waxaas oo marka isku dara waxa weye waa laba dan oo taariikhiyan ay ka dhexayso oo runtii inta badan yani labada shicibna waxa weye waxaa lagu yaqaanaa inay ka hortagaan waxaa loo yaqaana subjugationka micnaha in yani sifooda lagu qabsado maaragtay inta badan way kasoo horjeedaan marka waxaasoo ida markii laisu deeyo waxaa mooda labada wadan in micnaha dano fara badan ay ka dhexeeyaan taa mid weeyaan midda kale yani nidaamkan hadda socdo oo micnaha prime minister yani wadanka ethoopia uu wado oo uu ka wado micnaha yani nabadeynta gobolka uu ka wado waa tadarkiis ka labr inuu ka degay eritrea haddana madaxweynaha soomaaliya eritrea imaaday marka waxay keenaysaa marka eritrea inay ka baxdo go-aankii ay ku jirtay oo ama gobol ama heer ama heer gobol ha ahaato ama heer caalami ha ahaata inay hadda ka baxayso oo micnaha yani wadanka eritrea ay dib ugu soo noqonaysa caalamka maaragtay waad arkaysaa madaxweyne farmaajo wuxuu ka dhawaajiyey in micnaha laga qaado yani cunaqabataynta hubka wa garta in eritrea micnaha yani ninkan isayf waki oo yani ninka hadda eritrea madaxweynaha ka ah in yani madaxweynaha soomaaliya uu loogagereeyo yani caalamka maaragtay cunaqabataynta hubka looga qaadi lahaa wadanka eritrea marka waxaas oo dhan markii laisku dudub micnaha waxa weeyaan yani labada wadan inay dib xiriirkooda usoo celiyaan waxaa ku xiran danaha labada dal ayaa ku xiran wa gartay saad sheegtay madaxweynaha soomaaliya wuxuu codsaday in eritrea laga qaado cunaqabataynta sidoo kale ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed sidaasoo kale uu isna sheegay markii uu xiriirka dib ugula soo celiyey eritrea hase yeeshee waddan kaloo ku yaalla geeska africa waa dalka jibuuti ayaa weli xurgufay ay ka dhexaysaa eritrea maxaad filaysaa mustaqbalka dhow inay dhici karto si eritrea codsiyada soomaaliya etoobiya ay gudbiyeenha in cunaqabataynta laga qaado ay ugu suuro gasho iyaga iyo jibuuti maxaa dhex mari karaa isleeda horta waxaad arkaysaa gobolka maanta imanka inuu aada isu bedelayo mudasiyatiin maarta inuu aada isu bedelayo waxaad arkaysaa mar haddii xiriirka udhexeeyay etoobiya iyo eritrea usoo wanaagsanaaday mar haddii xiriirka udhexeeyay etoobiya iyo eritrea iyo soomaaliya usoo wanaagsanaaday mar haddii xiriirka udhexeeyay etoobiya iyo soomaaliya usoo wanaagsanaaday marka waxaa la filayaa marka xiriirka udhexeeya eritrea iyo wadanka jibuuti inuu soo wanaagsanaado maxaa yeelay gobolka dano badan ayaa isaga xiran waad arkaysaa wadanka yani etoobiya iyo wadanka jibuuti inta badan hadda waxay maalgashanayaan dekad weyna ku taalan wadanka jibuuti si marka yani dekadaas micnaha maalgelin fiican ugu helaan wadanka china iyo runta ay iska kaashanayaan marka taa marka waxay keentay marka xiriirka udhexeeya etoobiya iyo jibuuti aada wanaagsananayo marka madaxda gobolka yani sida madaxweynaha soomaaliya iyo prime minister yani abiy axmed inta badan hadda waxay ka shaqaynayaan in micnaha xiriirka udhexeeya jabuuti iyo eritrea in la wanaajiyo waa darkaas eritrea waxay dib ugu soo noqonaysaa ururka loo yaqaan egad ay dib ugu soo noqonaysaa oo marka hore ay ka baxday marka marka waxaad waxaad dareemaysaa marka mar haddii egad kusoo noqoto micnaheeda waxa weeyaan in yani xiriirka udhexeeya etoobiya sorry xiriirka udhexeeya eritrea iyo jabuuti inuu soo wanaagsanaan doono maadaama yani xarunta egad ay ku taalo wadanka jabuuti ay ku taalla waan gartay marka arrintani wadamada maraykanka iyo dabcan iyo reer yurub weeyaan dadka hormoodka ka ah cunaqabataynta ee qaramada midoobay saartay dalkaasi eritrea xilli intee laeg bay qaadanaysaa in qaramada midoobey ay ka qaado cunaqabataynta dalka eritrea mar hadday mar hadday eritrea dib ugu soo noqotay beesha caalamka mar hadday eritrea micnaha ka tanaasusay inay yani inay micnaha kaalmayso ururada hubeysan ee gobolka gobolka ka jira mar hadday eritrea micnaha xiriirka udhexeeya etoobiya ay wanaajisay mar haddii xiriirka udhexeeya soomaaliya eritrea oo wanaagsanaaday micnaheeda waxa weye eritrea waxay ka baxday goodoonka ay ku jirtay waxay dib ugu noqonaysaa caalamka intiisa kale marka taas marka waxay keenaysaa wadamada reer yurub iyo wadamada maraykan marka inay aqbalaan yani isbedelkan cusub imanka yani imanka ka socda gobolka ka socda kaas ahaan gobolka geeska afka ka socda marka isku soo duduub marka waxa weeyaan caalamka waa inuu micnaha ogolaadaa xaqiiqada maanta imanka ka jirta gobolka waa caalamku inuu ogolaadaa in eritrea macnaa wax badan ay ka tanaji wax badan wax badan ay ka tagtay caalamku inuu ogolaadaa in ururada hubaysnaa kadib wadanka eritrea ay dib ugu noqonayaan ethiopia iyo soomaaliya dib ugu noqonayaan caalamku waa inuu ogolaadaa macnaa in wadanka eritrea inuu imanka yahay wadan macnaa ka go-an tahay inuu dib caalamka kusoo noqdo maarka